wehirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna
kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadi ah himilo waa midka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaaba u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno tabo lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonnaa runtii dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad oo faraxsanahay maanta waa maalin ii weyn waa sidee dareenka ardayda dhammaystay heerka labaad ee jaamacadda barnaamijka waxaa idin tabinaya aniga oo ah ibraahim cali saaciidna waa uu farsameynayaa ee soo dhowaada saaxiibayaal
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxare dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxare ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka jaamacadda muqdisho ayaa u qabatay xaflad qalin bedelasho ah arday dhammaysay barnaamijka daraasaadka sare oo isagu jira darajada master b h d iyo diblomo sare dhammaystirka heerarka labaad ee jaamacadda waxa uu ka turjumayaa dadaal iyo himilo uu ardaygu u leeyahay horumarinta aqoontiisa iyo xirfadiisa aqoonta uu ka helay marxaladan waxay u noqon kartaa saldhig uu kaga qayb qaato horumarinta bulshada hay-adaha iyo goobta uu mustaqbal ku shaqayn doono cabdulaahi axmed cabdi iyo cali abuukar xasan ayaan ka waraysanay farxadooda ku aadan maalintan aad iyo aad oo mahadsan tahay waan dhowahay magacayga waa cabdulaahi axmed cabdi oo ku magacdheer cabdulaahi mire
waaya cabdulaahi marka hore bal waxaad nooga warantaa dareenkaaga maanta waa sidee runtii dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad oo faraxsanahay maanta waa maalin ii weyn waa maalin ka mida maalmaha aan markaan yaraa aan higsanayay oo runtii isdhihi jiray goormaad gaari doontaa hadafkaas oo ah maalin aan dhammaynayo heerkayga labaada jaamacadda taasoo labadii sano u dambeysay aan ka waday jaamacadda muqdisho takhasuska maantay aad ka qalin jebinayso oo xafladiisaba aad qaybta ka tahay muxuu yahay runtii aad iyo aad oo mahadsan tahay mar kale runtii aan waxaan ka qalin jebinayaa facultyga la yidhahdo social work department ama qaybta la yidhahdo community development runtii ahna fildi ama qayb muhiim u ah bulshadeenna soomaaliyeed gaar ahaan maxaa la yidhahda maadaama bulshadeena ay ku jirtay muddo dheer oo burbura runtii waa filli aan is leeyahay ummaddaada soomaaliyeed baad waxa weeyaan ugu shaqayn kartaa oo waxaad qayb ka qaadan kartaa in dib loo soo nooleeyo in dib loo soo kabo isku xirnaanta bulshadeenii horumarka bulshadeenii iyo dhinacyada kala duwan oo dabcan noloshii oo naga burburtay muddadii waddankeena uu burbursanaa ayaan isleeyahay waa waa un majaan ama filli aad isleedahay waa kaga qayb qaadan kartaa waxa ugu weyn ee kuugu riixayay inaad takhasuskan barato adiga ahaantaada ma noo sheegi kartaa oo aad is leedahay alla lehe waxa aan ku doorto wuxuu yahay waxaasi waxaas runtii aad iyo aad aa mar kale u mahadsan tahay sidaan sheegay filligan ama departmentigan la yidhahdo community development wuxuu diiradda saarayaa bulshada in la hormariyo bulshadaas oo dhinacyadaas oo laga horumarinayo hadday tahay dhan social hadday tahay dhan kaabayaal oo community sustainable development sidii loo gaari lahaa dabcan waxaa igu dhiirageliyey baahida markaan arkay baahida ummaddeena soomaaliyeed guud ahaan ay u qabto waxaa weeyaan in dib loo nooleeyo waxa weeye isku xirnaantii bulshada yani horumarkii bulshada in dib loo nooleeyo dabcan ayaan aniga shakhsi ahaanna waxaan go'aansaha maadaama aan ahay qof dhallinyaro ah oo firfircoon inaan kaga qayb qaato aqoontayda oo si bilaasha aan ummaddayda waxa weeyaan ooga qayb qaato ilaah idamkiisna waxaan rajaynayaa inaan maalin maalmaha ka mid a dhinacaas aan hadafka ka lahaan isagana sidaan maanta hadafkii u gaaray oo kale aan u arko anigoo qayb laxaad leh kule ama ka qayb qaatay horumarka bulshadeenna iyo dib soo celinta horumarkii bulshadeenna soomaaliyeed
imise sano ayaad takhasuskan awooday jaamacaddeesa ka diyaarinaysa
dabcan horta facultygan aniga social worka waxaan ahay tiimkii ugu horreeyey oo jaamacadaha soomaaliya koonfurta soomaaliya kaqayb ka qalinjabiya baajkayga waxaan ka qaatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed kaasoon ku booray ku biiray labadii toban iyo sideeddii aanan ka qalinjabiyey labadii kun iyo labaatan iyo saddexdii and then markaan baajkayga social worka ka qalinjabiyey ayaan waxaa iisii dhedhamay macaanka ay leedahay waxa weye inaan sii horumariyo facultygayga iyo welibana inaan ku sii daro taqaqus u gaar ah bulshada horumarinta bulshada ama qaybtan la yidhahdo community developmentiga dabcan sidaan waxaan rajaynayaa ilaah idamkiisa oo ka mida ahdaafta ama dreamska aan leeyahay inaan b h d na ku daro ilaah idamkiisa maalin maanta aan ahayna inaan arko anigoo b h d social work ka dhameeyey
waayahay ugu dambayntii fariinta ugu dambaysa ee aad la wadaagayso arday weliba oo maantay jecel meesha aad gaartay inuu gaaro maxay tahay runtii horta bulshadeenna ama waddankeenna fursadaha waxbarashada dadka uma sinna dabcan dad bay u masaabaxdaa oo fursadda waxa weye ama jaanis u hela inay waxbarataan dadna wax uma helaan ama jaanis uma helaan waxa weye inay xitaa qofka haddii uu tii iskoolka barto inuu tiim baajka dhigto way yara adkaataa mararka qaar arday ama dadka qaar ay ku adkaataa haddii baajkii uu soo dhigtana dadka qaar waxaa ku yara adkaata inuu xilli hore bhg mastarka uu dhammeeyo way ku yara adag tahay marka dabcan fariinta aan u diraya dhallinyaradeenna waxa weeye war qof kasta oo dhallinyaraha inta uu haysto fursadda ood yartahay oo maanta aad jaanisa leedahay waxaa isku daydaa heerka labaad inaad buuxisid dabcan taasi waxay kuusoo koforgaraynaysaa ama kuusoo yaraynaysaa birri inay gaab kugu noqoto ama shaqo kaaga xanimato heerka labaad baa lagaa rabaa ama waxaasaa lagaa rabaa waxaad qofku b h d-ga dabcan markuu samaynayo b h d-ga isagoo aad uma dhibadna waana olmost uu ka yara dheeryahay masterka markaan dabcan jaanis iyo waqti fiican baa u helaysa marka waxaan leeyahay qofkii macquul ay tahay oo awooda inuu ku daro heerka labaad ee jaamacadda aisdhihin shaqo ma haysta waddankeenna dabcan shaqadu mararka qaar waa iska yara adag tahay dee qof walbiiyo nasiibkiisa iyo xariiftinimadiisa ku xiran tahay laakiin haddana shayga waxaad ka dhigataa waxaad isleedahay beri baad u baxsan doontaayoo maantaa ku xirin dabcan shaqo iyo shaqalaaminaa ku xirin
marka hore waa kaaga mahad celinaa ee kusoo dhowow raadiya himilo gaar ahaan barnaamijka aqoonkaal waadhowa walaalkay aad maadsanta waayahay marka hore waxaad iigu bilowdaa magacaago saddexan
bismi llahi ramaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin ubi nastaciin calaa umridiin wadiin walaal magacaygu waxaa waaye cali abuukar xasan waxaan ku jiraa dufcadan maanta ka qalin jabinayso jaamacadda qaybta masterka khaasatan internationalka asian university asian university marka waa ku faraxsanahay maanta waa farxaddeydii waqti badan ayaan juhdi kusoo bixinaya inaan heerkaas soo gaaro aad iyo aadaan ugu faraxsanahay
waayahay bal waxaad si kooban nooga warantaa safarkaagii waxbarasho iyo sida uu ku bilowday wallaahi safarku waa waddo dheer oo waqti badan waqtiga inta ugu badan noloshayda ayuu ahay safar waxbarasho laga soo bilaabay yaraanteydii dugsi qur-aanka ilaa heerkan oo ah heerkii ugu dambeeyey ama waxaan dhihi karaa heerar heerarka sare ee ee qaybta jaamacadda waa heerar kala duwan ayuu ahay marka waa safar dheer haddana waqti gaaban laguma soo koobi karo Een, doorashada takhasuskan hadda aad sheegtay een, siduu ku soo bilowday sideese ku dooratay adig ahaantaada wallaahi wuxuu ku soo bilowday ee, wuxuu ka soo bilowday doorashada waqtigii iskuulka ayaan jeclay facultigan ama departmentiga hadeertan aan ku takhasusay ee, xilligii baajka ayaan doortay facultiga aan ka qalin jebiyey khaasatan department of accounting Ee, markaan baajkii dhameeyey then isla waxaan waxaan go'aansaday inaan isla departmentigii aan ka mira dhaliyo oo aan ilaa heerka labaad ee jaamacadda aan ka diyaariyo waana ku guulaystay alxamdulilah ilaa mahad u sugnaatay heer walba oo aan gaarnay
Een, waayahay een, in xisaabinta amaba een, aad baratay takhasuska xisa- xisa- xisaabinta aad baratay ee, waa wax aad u dhib badan oo xisaabaad iyo wax walba ay ku jiraan oo haddana aad master kasii diyaariso imise sano ayay kugu qaadatay een, inaad ku diyaariso takhasuskaas waxay igu qaadatay afar sano oo jaamacad heerka koowaad ah ama bachelor degree accounting and management aan ka diyaariyey jaamacad sidoo kale ee, heerka daraasada heerka labaad ee jaamacadda iyadana waa laba sano isku dar waa lix sano oo aan departmentigan aan diyaarinayay marka waa safar waqti dheer ah waxaa jira s- ee, sidoo kale markaan dhammeeyey he- heer koowaad ee jaamacadda hore kamaanan bilaabin mastarka ee, waxaa u dhexaysay qiyaastii laba sano oo aan magaalka aan dabcan wixii aan soo bartay aan ku dabcan miraheeda aan ku raadinayay ama aan ee, miro dhalkeeda aan raadinayay oo shaqo ah laba sano oo shaqo ah den waxaa igu dhalatay inaan ee, waxbarashadii halkaas ka sii wado oon takhasuska aan si fiican uga miri dhaliyo ama aan si fiican aan uga diyaariyo heerka labaad ee jaamacadda marka sidaas ayay ku imaadeen Een, ah, markaad jaamacadda dhammaysay ee, wax shaqo ah oo aad ku qabatay takhasuskan ma jira intaadan masterka diyaarinin ma ku soo shaqaysay muddo sannadaha mise hadda iyo kow ayaa rabtaa inaad ku shaqayso
maya waan ku shaqeeyey ee, sanadka ugu dambeeyey oo jaamacadda ayaan aan dhiganayay ama jaamacadda heer koobaad sanadka ugu dambeeyey oo aan ka qalin jebinayay ayaanba shaqo helay waxaan shaqo ka helay isla jaamacaddii aan ka soo qalin jebiyey marka waa waan ku soo shaqeeyey ilaa haddana waa xirfadeyda waan ku shaqeeyaa Ee, jaamacad keliya ma ahane ee, dabcan xirfad ahaanan u bartaa waa wax ani aan jeclahay inaan ka mira dhaliyo oo accountinku waa xirfad marka waa waana cilmi aad u dhib badan waqtina u baahan maskax u baahdan juhdi u baahan keliya shahaado keliya laguma aqoontiisu ma ahan waa in waqti badan la geliyo marka ee, khibrad ahaan iyo xirfad ahaan iyo aqoon ahaanba waa dabcan waqti waan geliyey welina waa uu- uu u dhimaya
Een, ah, xisaabinta markii la dhaho waa wax aad u dhib badan saaad ka dhawaajisay takhasuskan intii aad diyaarinaysay buugga oo kale markaad diyaarinaysay caqabadaha aad kala kulantay bal si kooban noogu dulmar wallaahi buugga wax caqabada kama kalamaanan kulmin Ee, sababtoo ah buugga waa iska waa research researchna waa waa s- waa xirfad kale laakiin inta badan waa waxaa aad iga soo caawiyaan macallimiinteyda ee, ilaahay ha ka abaalmariyo iyo maamulayaashii iyo dabcan subarfeysaradii marka taas wax caqabadoo hadda aan kala kulmo ma jiraan waa ilaahay ii- ilaahay ii fududeeyey waa alxamdulilah
ugu dambayntii marka dareenkaaga farxaddaada iyo wax waliba oo aad maantay dareemayso maadaama miraha ee safarkaagii dheeraa aad maanta guran doonto ka waran dareenkaaga ee bulshada maxaad la wadaagaysaa alxamdulilah dareenkaygu waa aad u sarreeyaa waa boqolkiiba boqol waana ku faraxsanahay inaan heerkan maanta soo gaaray heer ka sii fiicanna waa rajaynaya insha allah oo personality ama qof ahaan inaan heerkan heer ka wanaagsan aan gaaro ama inaan waxbarashadii heerkan aan ka sii wado oo aanan intaan uga harin ayaan rajaynaya insha allah waa aad iyo aad aan u faraxsanahay ogeysiis jaamacadda muqdisho oo lagu yaqaan waxbarasho taya leh muddo sagaallabaatan sanana ka shaqaynaysa waxbarashada sare ee dalka waxay ku wargelinaysaa waalidiinta iyo ardayda soo dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka iyo dibadda in jaamacaddu qaadanayso arday cusub sanad waxbarasheedka labada kun lix iyo labaatan labada kun toddoba iyo labaatan jaamacaddu waxay ku haysaa laba iyo toban kuliyadood oo ay hoos tagaan in ka badan lix iyo afartan takhasus kuliyadda injineerinka oo ka kooban takhasusyada kale ah architecture interior design civil engineering iyo electric and electronic engineering kuliyadda dhaqaalaha iyo culumta maamulka oo ka kooban marketing banking and financy project management accounting procurement and logistics management business administration economics statistics and planning international trade and business iyo management information system m i s kuliyadda kombyuutarka iyo i t oo ka kooban combyuter science information technology i t enterprise networking geographic information system g i s software engineering iyo cyber security and artificial intelligency a i kuliyadda medicine and surgery oo ka kooban dawooyinta iyo qaliinka kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration international relations iyo media and journalism kuliyadda culumta caafimaadka oo ka kooban clinical officer public health microbiology midwevery general nursing laboratory science iyo nutrition and dietetics kuliyadda daweynta ilkaha dentistry oo ka kooban qeybta daweynta ilkaha iyo afka kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka oo ka kooban agriculture iyo environmental science kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban sharciga qaanuunka sharciga iyo qaanuunka kuliyadda waxbarashada iyo culumta aadanaha oo ka kooban arabic language and islamic studies history and geography english and history english and geography social work math and physics biology and chemistry kuliyadda xanaanada xoolaha health and veterinary care kuliyadda duulista rayidka civil aviation management jaamacadda sanadkan waxaa ku cusub takhasuska cyber security and artificial intelligence a i oo ka tirsan kuliyadda computer science and i t fiiro gaar ah jaamacaddu sidoo kale waxaad ka helaysaa takhasisyo online ah iyo kuwo part time ah oo isugu jira bajular iyo diblomo sare shuruudaha ardayga laga rabo kow shahaado dugsiga sare asal iyo koobi labo afar sawir oo kalar ah nooca teesaraha ah saddex warqadda dhalashada afar warqad asluub wanaag ah shan bixinta lacagta isdiiwaangelinta diiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta maamulka jaamacadda ee kilomitr for maalmaha shaqaduna waa sabti ilaa khamiis saacadaha shaqaduna waa sideeda subaxnimo ilaa afarta galabnimo wixii faahfaahin dheeri ah fadlanka la xiriir whatsapp nambarka blas labo shan labo lix hal lix sagaashan iyo lix sagaashan iyo shan afar afar ama emailka info at m u e d u s o ama admissions at m u e d u s o ama website-ka www m u e d u s o
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darawalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalan jabis shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay arday da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix هذه من سعى لخدمة القرآن
ekis alfraad oo magacii laga bedelo loo bixiyey niyu alfursaan daltal kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiyoo dhan ku faafay
niyu alfursaan daltal kaninig ma tegin miya Ah, ma tegin walleeduq caashadi deriskaan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheeriya afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihi xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaahe bal haddaan tegaa waatan hortaadaahe gal cabdille cirad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyu alfursaan daltal kaniinigaan tegi arso aasay saankuugu caddeeyeen hee niyu alfursaan waa tegis haddayba saan ilkihi u caddayhayso una daawayhayso niyu alfursaan dantal kaninig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyu alfursaan dantal kaninig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyu alfursaan daltal kaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo mudda soddon iyo shan sano aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheriya kala xidhiir eber lix harshan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix harshan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lix hal lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysaneysaan saaxiib yaal oo aad kala socotaan raadiyo ah himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis
aqoon baa lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waa iyada
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idin tabinayay anigoo ah ibraahim cali saacayna uu farsameynayay intaan barnaamijkan mid limid ah aan ku kulmi doonno sidaas iyo ammaano allah
aqoon baa lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo